barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaan iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha abrilna waa koob iyo toban sanadkana waa laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo naafo ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa ka sheekaynaya waayihiisa nololeed
runtii telefoonka waa isticmaalaa telefoonno dhooran waa isticmaalay laakiin hadda midka gacanta ku haya waa iphone nooca iphone fourka hadda isticmaalaa waxaan ku isticmaalaa cod voice offer oo ku jiro telefoonka oo ii sahla maaragtay inaan isticmaalo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ka hadlaya dhallinyarada ka ganacsata magaalada boosaaso ee ka soo jeeda gobolada baay iyo bakool wadanka shaqa lagama la'a qof walbuu shaqaysan karaa maarata shaqooyin walbuu abuuran karaa qofku marka dhallinyarada oo tahriibaysa oo maarata waxna u baaqaya inay ka joogaan dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijkeenna duhurnimo taariibtiyo soqixii taragyadii ku siday makaanka taakulay ilaa torto ku geey miyuu duunkii ku yidhi ragbaa lagu taagsadaa meesha waxbaa ka dhacay bal jawaabtana waynu eegi doonaa sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii caalamka
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay meel u dhow xarunta maamulka gobolka banaadir ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay qaraxa iyo khasaaraha ka dhashay dhinaca kalena maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay xasan xanafi xaaji oo al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca warbaahinta oo hore loogu helay eedo ah inuu ku lug lahaa dilka saxafiyiin lagu qaarijiyey magaalada muqdisho sanadkii ayaa xasan xanafi laga soo qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana loo gacangeliyey dowladda soomaaliya agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i e da john brennan ayaa sheegay in hay-addiisu aanay isticmaali doonin in ay maxaabiista ku hafiyaan biyaha si ay xog uga helaan xitaa haddii madaxweynaha imanaya uu amar noocaas ah bixiyo hay-adda c i a ayaa isticmaashay habab adag xilliyada ay waraysanayaan ama waraysteen dadka ay u tuhmayeen in ay hayaan macluumaad la xidhiidha falal argagixiso xabajoojin horle ayaa ka dhaqan gashay dalka yemen saqdii dhexe ee saacadda dalka yemen ee xalay taasoo ay dhinacyada oo dhan ballan qaadayaan inay fulinayaan xabajoojintanna ayaa looga golleeyahay in fursad la siiyo waa fursadda guul lagaga gaaro la siiyo wadahadallada nabadda ee lagu wada in bishan abriil siddeed iyo tobankeeda ah ay ka dhacaan dalka kuweyt
duhur wanaagsan idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan een caashe waxaa jira wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho waxaa la yidhaahdaa cali aadan cismaan cali waa wiil naafo ah oo aragga iyo welibana gacan xitaa uu la-yahay haddana waayaha nololeed iyo farsamada casriga iyo teknolojiyadda iyo wax kastoo dadka kale ee faciisa ay isticmaalaan ama wax ka badanba way isticmaalaan marka waxaad leedaha waxba ma seegana oo naafanimadiisa waxba kuma seegin waxba maseegano fiberka waa ka wada hadlaysa haddaad doontaan wuxuu waxaad ka wada wasapka haddaad doontaan isugu jirtaan marka meel walbuu ku jira wax walba marka kari karaa oo teknolojiyadii caalamka ka jirta oo dhan dhinacii farsamada casriga iyo dhinac walbuu la socdaa maxaa u suurageliyay baa laleeyahay markaa qofku hadduu caqligiisa si wanaagsan u isticmaalo meel walba uu tegi karaya waa gartay marka wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay marka waraysigan wuxuu weydiinayaa bal waayihiisa nololeed suu nool yahay iyo waxyaabaha uu isticmaalo wiilkan dhallinyarada
waa mahadsantaa ustaad cabdiqaadir runtii wax kasta iskuday waaye iskudaygaas hadduu kaa yahay wax maaragta kaa oo go-aana oo niyaa runtii waxaan ku guulaysan kartaa maaragta inaa fikirkaas aa leedahay ka miri dheelisid runtii ee, midaan ii sheegtay oo hadda sheegtay ee dhaqdhaqaaqa xaggeeda dadka aragga laal iyo ololaynta sababtoo anaan ka mid eh baahida marka i hayso ah, dadkaasna wada hayso marka inaan baahidaas helno oo u dhaqdhaqaaqno hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto maaragtay ee, wacyigelin hadday noqoto in dadkii laga soo saaro guryaha runtii howlahaas waa howlo maaragtay baahid ani i hayse ka timid marka inaan u ololeeyo oon qabto wax culeysa ilama ilama leh laakiin dadka waxay igu yidhaahdaan waa arrin aad iyo aad maaragtay dhibkeeda u leh marka xaquuqta maqan ama raadinaysid dhibaato aad u fara badan ayaa ka maraysaa sababtoo dadku maba ku fahamsanaanin maaragtay xaq ka maqan raadsana inaad tahay waxay ku maleeyaan nin maaragtay ka dhacay nolosha inaad tahay marka dadka inaad cali isdhaftid- waxyaabaha kuu gaarka adiga eh, waxaa ka mid ah araggiina waad leedahay eh, gacmihiina waad leedahay haddana waxaad isticmaashaa waxyaabahan eh, eh, eh, xiriirka lagu sameeyo sida teleefoonka haddaa wadato sidee bay ku soo gashay cali Ee, runtii telefoonka waa isticmaalaa telefoonno dhooran waa isticmaalay laakiin hadda midka gacanta ku haya waa iphone nooca iphone 4 ka hadda isticmaalaa Ee, waxaan ku isticmaalaa cod voice over eh oo ku jiro telefoonka oo ii sahla maaragtay inaan isticmaalo marka tusaale qofta isoo wacdo ee, magaceeda iyo hadduu igu safe garaysiyahay lambarkii haddaan rabo inaan qofka waco haddaan rabo inaan whatsappkii oo kale ka isticmaalo waxyaalo badan maaragtay codkii ii sahlaa Saad- saad dareemaysid laakiin de, eh, hadda saad eh, sidaan arkayo afka waa ku isticmaalaysaa marka sidee ku soo gasheen afka ugu isticmaal والله تاس وحوا قف كسر وحي isku tababarta waaye shay kastana marka baahidiisa ku qabato ayaa bara kartaa hadda waxaa garay bejka mail hadda email waa toban message ku taalo le skype waaye hadda kan quraan fiber imo whatsapp waa kan hadda marka saasaa ku isticmaalaa marka qoraysa u suura gashay culays badan iguma hayso saan ku sheego waa wax baahideeda markay ku qabato soomaalida waxay tirahdaa nin tuur leh soo sexda saa yaqaano War waa gartay.
marka waxaa igu- igu programsaneed inaan qof baryan oo tu- qof maaragta wax ii feeri ama wax ii qababa aan dhihin taas go-aanka qofta aan go-aansaday alxamdulilah waa ilaah noogu kaalmeeyey oo runta telefoon hadda inuu dhiba aan u malaynayo ma jiro ma jiro noocan shaashad weliba hal waxaan rabaa bal aan dul istaagna hanaanka fariimo dirista aniga ii soo dirtaa dadkana waad u dirtaa Si fiican.
intaadan telefoonka isticmaalin sideed maxaad ku garaacdaa inaad inaad fariin garaacdo maxaa isticmaashaa waxaan ku isticmaalaa ee, tusaale inaan qoftii maaragta message marka u diro waxaan tagaa kan voice message message lagu qoro hadda kan messaging shan message ku taalo leeyahay marka soo kor i dhaho kan voicekaas ku dhufuwaana qoftii marka magaceedii ama lambarkii hadduu meeshii ku jirana gudaha ka soo baxsan hadduu igu jirana waa qori oo maaragtay waa waa waa waa- taas waan fahansanahay dee qoridana kama duwno say dadka caadiga wax u qoraan oo maaragtay la maskaxa leedahay moogta Haye.
xarfiyan dee soomaali waa la isla wada yaqaanaa uun maxaa waa- ku qortaa dabangacdana kuma- ma gacmo kuma qoro saada arkaysa inaan dadku sheegataa jeceshahay waxaan ku qoro waa faruurteeda marka taasaan faruurta isticmaal see xarfi ugu kala saartaa waxaan u kala saaraa cod baalka cod lee oo hadlaa tii oo kale markaa kor istaagtid tii oo ku leeyahay taabatid moogta laakiin de xarfihi way isku dhow yihiin faruurtina de waa waa farti oo kale maahan alxamdulilah saa hore kuugu sheegay nin tuur leh Ha.
soo u seexdaa saa yaqaan taas waa culeesa iguma hayso waana kala Waa dul saaraa runtii saaraysa.
Ha, ha, ha, culeys iguma hayso culeys iguma cali hayso.
caruur baad leedahay iyo xaas eh, eh, no- noloshaadu waa nolol caadiya Masha Allah.
inta badanna waxaan ku kulanaa shirarka caalamigana waa tagtaa bal ka waran nolosha iyo seed hadda yaa yaad gacan ka hesha والله الله سبحانه وتعالى هرسان ورقي كوغو بلاوي وقفتي الله marka uu de ma oo maaragtay balaayo ama waxay kugu dhacaan hada ku sabartid ilaahay jid ku furaa ilaa ku furaa runtii maanta ma kulliye meel hebel aan mushaar ka qaataa ama maaragtay meel aan ka shaqeeyo toos mushaar ugu qaato ma lahan laakiin saas ay tahay alxamdulilah reerkayga iyo ilmahayga maaragtay mas-uuliyiintkooda waxooda waxaan qabsado waaye wax hadda culays igu ah ma ahan saasay tahayna ma ihi maaragtay inaan nin shaxaad ku nooloo shaxaad raadsado marka noloshii un saa u dabartaba anaa dabarto waxaan ahay nin ka tirsan ururka indhoolayaasha soomaaliyeed weliba guddigiisa boorka oo shanta ee ka mid ah weliba u- u qaabilsan dhinaca maaliyadda oo maaliyadda ugu magacaaban iyo lacaga ay waxas marka saa hore u sheegtay dadka naafadaana maaragtay waan ka tirsanahay ururadooda iyo meelaha shirarka uga qayb galaanba dhowr marna waa isku aragnaa umaleynaa elboorka ayaa meel shirar ka dhacay marka dadka dadkaas dadkaas u ololeeyanan waa ka mid ahay marka hawsha waa dee howl maarata habi iskee wakaa wax hadda culeysa
cali aadan cismaan oo ah wiil naafo ah oo ku nool magaalada muqdisho caashay wariyaha v o m uu warramaya cabdiqaadir maxamed cabdulle qeyb kale ayaa soo hadhay waxaan ismaaciilow aad een, dhegta ugu raaricinayay een, qaabka een, cabdulqaadirna uu noogu fasiray hadda een, markuu qayb ku lahaa een, mar haddaad indhalaadahay waxaa ii muuqatay in uu uu- qaybtii codka uu saartay oo hadduu ismaaciil qorayo kale aydii ay uu- uu cod ahaan u helayo laakiin haddana wuxuu cabdulqaadir noo sawiray in ninkan wiilkan dhallinyarada ah haddana uu macnaha uusan awoodin inuu gacmihii ku qoro waa kii lahaa furri- naafu ka yahay naafu gacmaha.
ka yahay wuxuu ku qoraa Wuu baahan afkiisu yahay.
ku qoraa uu isticmaalaa aad iyo haddana wuxuu aad uga dhawaajiyey inuusan wax dhiba ku qabin oo si caadiya howl- usha- howlaha u fashado aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad taas waxay muujinaysaa un qofku haddii uu eh, noloshu inaanay lahayn Mar haddaad- caqabad ku ha mar hortimaada haddaadan laabta ka dhiman oo laabtaadu aanay aysan daciif noqon aad iyo wax aad.
walbaad kartaa qayb labaad baa soo socota qaybta labaad ayaynu iyana dhegeystayaasha ay berri wax badan kaga bogan doonaan
waa hagaaga nimbe waayihiisa meel ku waabay waa kii hadda ka hor ismaaciil oo yiri fanaanka laaw naxariista maxamed axmed kulec dhallinyarada ka soo jeeda gobollada baay iyo bakool waxay in muddo ahba qaar badan oo kamida ku noolaayeen een, qaybo kamid a gobolada kale ee dalka soomaaliya Een, magaalada boosaaso kale waa meelaha ay sida weyn u joogto jaaliyadaasi marka ganacsiyo kala duwan ayay magaaladaasi ku leeyihiin oo ay qaybo kala duwan oo bulshadiina maaragtay ay ka mid yihiin marka wariyaha v o a magaalada boosaaso ayaa dhex tegay qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo magaalada ku ganacsata waraysiyo kala duwan oo la yeeshay aan wada dhegeysano
daawad miraadan daawud magaalada boosaaso maxaa ka qabataa boosaaso ardayn waan ahay waan waan ku shaqaystaa maxaa ka qabataa Ee, xarun ganacsi waan leeyahay ee, jaamacadda boosaasona waa dhigta arday baan ka ahay waa kaa way shaqada aad ka qabato magaalada boosaaso maxay tahay waa ganacsi waa story baan haystaa waa kaa dadka si fiican bay wax iga iibsadaan Ee, ganacsi waan leeyahay inkastoo inkastoo sanadadii hore iyo haddaan isku madahayn oo dad wadanka ba- abaaro iyo waxa dhaceen laakiin haddeer suuqa maarata sanadkii hore markii loo fiiriyo iyo hadda ee, maarata ee, hadda hoogaan wari liitaa laakiin sha- waa shaqadaan haddeer waa fiican tahay ma xuma tan iyo intee eh, ganacsiga ku lahayd boosaaso hadda eh, dee anuu inta ka mad afar sano ka hor waan ahaa nin ardaya oo wax bartay laakiin hadda wixii ka dambeeyey aduu eh, markaan grade ka gaaray dhinaca waxbarashadana ganacsi baan bilaaway saasaan ku shaqaystaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ay ka joogaan waxaan u baaqayaa inay macnihii eh, ay midoobaan ay u midoobaan wadankooda horumarkooda eh, dadka tahriibaya oo wadamada kale u ulqulayana inay wadankooda wax ku bartaan ay xoogsadaan ay shaqaystaan wadanka shaqo laga mul la'a qof walbuu shaqaysan karaa eh, maarata shaqo nooc walbuu abuuran karaa qofku eh, marka dhallinyarada oo tahriibaysa oo maaragtay eh, waxaan ugu baaqaya inay ka joogaan hadda dhallinyar badan oo saaxiibanahay oo dugsi wada dhigan jirnay oo suuqa isku naqinay oo meelaha cayaaraha iyo meel sports ugu imaan jirnay hadda inta badan waa tahriibeen kuwa badda eh, hooyooyinkooda jahwareer ba hadda halkan ku taagan yihiin kuwa eh, maaragtay eh, maaragtay hooyooyin guri u gaday oo dhibaatooday oo tiliyaan dhulkaas la galay oo ilaa hadda waxba ugu suurtgelin baa jira marka dadka soomaaliyeed ee dhallinyarada soomaaliyeed inta badan dhibaatada maaragtay ee ku habsatay dhinaca tahriibta inay ka joogaan oo maaragtay aan aadin ay wadankooda ay aaminaan oo wadankooda maaragtay ee ee ku kalsoonaadaan oo ka shaqaystaan oo ka hamaashaan taasaan usoo jeedin lahaa adiga magacaaga cabdi cabdiraxmaan ayuub magaalada boosaaso ka boosto waan shaqeeyaa ganacsi ya alaabaan gadaa oka shopping baa gadaa shoppinga dee kareemadii iyo barfuunadii iyo alaabtaasaa ka kooban yahay soo gudahiisaan ku leeyahay adii labada kun iyo afartii ilaa intaas waan joogani oka ma hadda dhibkiina saasay ma arkin laakiin badanaba badanaba dhibka dowladda waa laga sheega laakiin hadda shacabka aad baa u mahadsan yihin Ah, dhibka maxaa abdulqaadir imaan Ah. waxaana nin ganacsi ah electronic magale ganacsi electronic ma ahay meel meel hadda electronic laga furan oo ganacsi ah qalabka moko- ha, qalabka mobeylada iyo leerarkii waxaa weeye muddo labada kun iyo tobankii ilaa haddeer baan leesh lix sano weeye intaasaan haddeer ku shaqaysta wax qabad oo aan haddeer haystan masee qabsada maan arag magacay waa abshir cali maxamed waxaana ka shaqeeyaa qudaarta qudaar baan gadaa wasaasana waxaan joogaa laba iyo toban sano waxaan markii horena aan ka imid gobolka abaay oo la yidhahda degmada berdaale alxamdulilah dhibna ma qabno meeshaa iska joogna aad baan u fiicanahay magaalay waliba leerhay isaaq sheekh cabdiraxmaan een, waliba roge boosaaso een, magaalada boosaaso marka een, alxamdulilah faylanna boqolkiiba boqol geeka meelin waliba aan iska kooyaysi siinba aan saxaafadda ku araga haytan mas-uuliyiinta een, gobolka bari ee gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiis iyo ganacsatada een, hakujeeda koonfur galbeed aan iraahdo marka een, kolley alxamdulilah inta badan barnaamijyada waa iska afgoroday weli oo maalinlaha amni iyo welwelbana wali waa dadkaasoo ku wada hadleen marka waliba rajeena insha allah u soomaalida meel baroogdin in laisfahmo doona maasha allah markoodii mar lamaad waliba aan mahad celiyey dadka ka nool meelin iyo wanaag iyo nidaamka inuusan dhagmaana ha yeeshee dhimale insha allahu wali kale burbaleemana mas-uuliyiinta kuwada hadleen marka markoodii mar lamaad mahasantin magaalada boosaaso wali waa ganacsi ka aha harun ganacsi ka laha maasha allah alxamdulilah boqolkiiba boqol iyada aan ka faylan insha allah waliba rooge inkiraan shan sini rooge shanta sini ganacsi ka lahaa haa marka waliba rajeena insha allahu in iuna sii roogi doogna wali kale brobleman insha allahu ini dhamaado doona haddii ilaah yer insha allahu marka bulshada waliba lana khayr iyo barwaaqo iyo bashbash iyo horumar insha allah haddii Ali- haddii ilaah yer intaas sano intaa boosaas ka shaqaynaysay nin dhalinyaraana waa tahay wax caqabada ah oo kusoo falsaara ma jira wallaahi shakhsiyan mahaaya laakiin meelo kolley wala kala dheegana laakiin shakhsiyan may
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a dhallinyarada ka soo jeeda gobollada bacay iyo bakool ee ganacsiyada kala duwan ku haysta magaalada boosaaso dhegeystayaal kalaad nagala socotaana waa barnaamijkii dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaya caasha
waad isoo fiirinaysaa ismaaciil oo caashana waad ku dartay Haye.
waa kaalimihiis ugaantan Se- kolleyba cuud inaan sii raaciyo doonaysa.
maya caashada iga badan Haye.
caashada iga badan ibraahim haddaad raacisana igaba sii Aadane.
badan warkaas waa meel kale usii gudbaysaa kusii daraa caji ibraahim haddaad dhahdana kama sii fiicanba maasha allah En, ismaaciilow en, waxaad moodaa heesihii beryahan dambe Hee.
inay ku soo baxeen amaba ay ku soo dhuuranayaan isugu soo biyushubanayaan haddaan idhaahdo googaacigalaysi Haye, Hees baad- googaa cigale googaacigal waxay ahayd- su-aal baad xujaad keenaysaa waa la furaya soo maaha maxaad haysaa maanta hadda hees baad soo qaadaysaa caashaa berri kaasoo daba qaadaysa oo jawaab baa lagaa soo siin marka heesihii oo dhan waxay noqdeen kuwa laysugu jawaabayo dee kuwaasaa wanaagsan waxaan maanta hore maxaad noo haysaa waxaan hore u dhegaysanay en, ah, malaha waad la haysaa heesta ay qaado nasteexa indho war haddaadan tumaynin tumaynin Bal- bal horta inni maqashiin waay bal qadaraan ka maqalna marka hore
dee waan heestaa in jawaab loo raadiyo weye.
malaha waa laga fadhin waayo adaaba la soo boodaya in jawaab Dee loo haa.
raadiyo marka ha- mar haddaadan tumayn matiirkii magaaladaa tahay sidii aad dee tiirka maya soo hees- taagantahay heestaasoo kale Marka- hab- way yar fogaatay mid laga aamusi kara ma hayso laga aamusi karo ma waaba aha.
laga soo hadla ismaaciilow oo Haye.
jawaab baa laga soo Haye, bixiyey maxaad- marka ma dhegaysanaa marka hore malan dhegeysan
taribtiyo soqixii taragiyadii ku siduu markaanka taa kule ilaa torto ku geeye taribtiyo soqixii taragiyadii ku siday markaanka taa kule ilaa torto ku geeye miyuu doonkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa miyuu doonkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu doonkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu doonkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan tarayb tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay halkaad laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halkaad laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray suurtaa tahe matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay niman tarin tiri waa talana meel dhigi waa waxaan tacab kulahaa tanoo kalad ma filayne niman tarin tiri waa talana meel dhigi waa waxaan tacab kulahaa tanoo kalad ma filayne taageeridii caashaqaagu mataash unbuu ahaa taageeridii caashaqaa hadduu taashuun ahaa taageeridii caashaqaagu mataash unbuu ahaa taageeridii caashaqow hadduu taashuun ahaa halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray suurtaa tahe abaalla casha maxaa ka dhacay innaa lilah halkaad laabta ku taallo waan tiray oo wuxuu yidhi matu aan laga maarmin baa tahay ka waran miyaan eh, marka tasbiix camlaad u taagan tahay matiirkii magaaladaa tahay maxaa ka dambeeyey?
dambeeyey ha Matu aan laga maarmin baa tahay dee ha marka waa kaa war- warkaasaan sugaya anugu jawaab taas ka yara nugul ma la waayo in xoogaa lagana khafiifiyo dee dee saa maya, la shaqo aad- dunta maaha isla aad xeer.
baad ma garanaysa heestana aad aad adna aad u dhegeysan jirto tii hore aad looga fadhin waayo malaha tii hore aad looga marka fadhi aad waayo baa looga fekeray waa lasoo tuuray marqura marka may jawaab wanaagsan baan filaya baalka ka timi axmed zaki markaa halkaasuu markaa ku nafisay wixii saacaddaa laga bilaabo mar hadduu yidhi matuha laga maarme baa tahay waa tahay dhegeystayaashu waxaan filaynaa si weyn uga heleen labadaasi codee nasteexo indho iyo weliba axmed zaki oo isna heestaasi ismaaciilow digada ka dhiga
haatanna dhinac ciyaaraha ayay aad inooga sugayaan baan filayaa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabna horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska naadiga leicester city ayaa waxa ay sii xajiisatay hoggaankeeda horyaalka kadib markii ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga sunderland oo ay u marti ahayd kooxda leicester city waxaa labada goolba u dheliyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi jemi vardi waxay iminka horyaalka ku hogaaminaysaa labiiyo toddobaatan dhibcood waxaana ku soo xigta kooxda tottenham oo leh lixdan iyo shan dhibcood waxay u baahan tahay leicester city inay badiso saddex ka mid ah shanta kulan ee u harsan si horyaalka igu guulaysato naadiga soo daba ordaya leicester city ee tottenhamna waxay saddex gool iyo waxba ku barbaratay kooxda manchester united oo ay shalay kula ciyaartay garoonka white hartland ee magaalada london ciyaarihii kale ee dhacana naadiga liverpool ayaa afar iyo hal waxa ay ugu awood sheegatay kooxda stoke city oo ay ku marti qaaday garoonka anfield ee kooxdaasi kaalinta saddexaad horyaalka Premier League waxaa ku jira kooxda Arsenal oo leh 59 dhibcood Man City-na waxay kaalinta afraad ku jirtaa 57 dhibcood kooxda Manchester United ayaa waxaa sii wiiqmay rajadii ay ka qabtay inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League xagaaga soo socda kadib guuldaradii shalay lagu dhigay waxay leedahay 53 dhibcood oo kaalinta shanaad ayay ku jirtaa haddii aynu eegno dhinaca horyaalka zeri aada dalka talyaanigana waxaa dhacay ciyaaro kale oo ka tirsan horyaalkaasi kooxda imboli waxay laba gol iyo waxba kaga adkaatay naadiga fiorentina napoli oo martigelisay kooxda helas veronana waxay ku garaacday saddex gool iyo waxba naadiga samadoria waxay laba gool iyo eber ugu awood sheegatay naadiga udonese torino iyo atlana oo kulmana waxaa laba gool iyo gool ku adkaatay kooxda torino naadiga lazio waxay saddex gool iyo waxba ku garaacday kooxda balermo oo markaasi ay u safartay horyaalka dalka talyaanigana waxaa hogaaminaysa naadiga yuventus oo leh toddobaatan iyo lix dhibcood waxaa ku soo xigta naaboli oo leh toddobaatan dhibcood kooxda romana waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad oo waxay leedahay lixdan iyo saddex dhibcood inter milan ayaa ku jirta kaalinta afraad oo leh konton iyo siddeed dhibcood horyaalka laliigaha dalka sbain kooxda sporting gayon oo martigelisay naadiga saltavigo waxaa lagu awood sheegtay gool iyo waxba dirqi ah naadiga valenciana waxay laba gool iyo hal kaga adkaatay naadiga zaviya villarreal oo marti qaaday kooxda gatafe waxa ay ku badisay laba gool iyo waxba kooxda atletic bilbao oo la kulantay kooxda reyo valcanona waxa ay ku garaacday gool iyo waxba horyaalka la liiga ee dalka sbainna waxaa weli hogaaminaysaa kooxda barcelona oo leh lix iyo toddobaatan dhibcood inkastoo aad looga soo daba dhowaaday waxaa kaalinta labaad ku jirta atletico madrid oo leh toddobaatan iyo saddex dhibcood real madridna waxa ay leedahay toddobaatan iyo laba dhibcood horyaalka waxaa ka harsan lix kulan haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaarahana kooxda mancidi ayaa waxay wada xaajood la leedahay kooxda brushi dortmond si kastaba labada kooxood ayaa waxaa weli u dhexeeya farqi lacageed oo dhan toban milyan oo yuuro oo ku saabsan qiimaha ciyaaryahankaasi wararku waxay sheegayaan in naadiga mancidi ay diyaar u tahay in ay ciyaaryahankaasi ku iibsato soddon iyo shan milyan oo yuuro una dhiganta labaatan iyo siddeed dhibic saddex milyan lacagta baamka dalka ingiriiska halka kooxda brushi dortmond ay doonayso afartan iyo shan milyan oo yuuro oo u dhigantaa soddon iyo lix dhibic afar lacagta baamka ee dalka ingiriiska ciyaaryahankaasi qadka dhexe ka ciyaara oo shan iyo labaatan jir ah ayaa waxaa si aad ah u doonayaa macallinka cusub ee kooxda mansidi qaban doona xagaaga soo socda beeb gardiola xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu u mahadsan yahay axmed cali sheekh iyo xubintii cayaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey intaas haddaanu ku dhaafno gebagabadii barnaamijka dhalinyarada maanta ayaan dhegeystayaal soo gaarnay waxaan idinkaga tegaynaa codka macaane hibe maxamed iyo heesta xidig intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sama ku nool baan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidig yahow adowa xerya sama ku nool baan xidig yahow adowa xerya sama ku nool baan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xaskani israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xaskani israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.